Salaani horaan waxay ahayd town bay ahayd go-aankii iyo manifestiga gabanaha waxaa ku jiray in magaalooyin dhowr magaalo oo town ahaa in laga dhigo municipality waxaan bilownay sanadka haddana soo dhaafay markaan xilka qaadnay markaan saa xilka u qaadnay ayaan shaqadii bilownay waxaanan bilownay masalaani in aan ka dhigno municipality December sanadkan soo dhaafaan bilownay waxayna naga soo dhawaatay alxamdulilah shalay ood arkayseen la daahfuray masalaani waa wasiirka dhulka guryeynta iyo horumarinta magaalooyinka ee ismaamulka Gaarisa Maxamed Xuseen waxa uuna sharaxayaa muhiimadda ay u leedahay bulshada ku nool magaalada Masalaani in magaaladaasi si rasmi ah looga dhigay ama ay ka mid noqotay magaalooyinka gaarsiisan heerka magaalada Gaarisa municipalitiesca waxaa loo hagaajinaya waa in ay meeshooda ku helaan aysan u imaanin Gaaris aysan u soo safrin municipalitieskan cusub ee hadda bilownay ee Masaraani ay shalay ka mid ahayd la mariyey kuwa kalena ay ku soo xigaan waxay keeni shaqo abuur fara badan ay u keeni meesha ayada oo dadka meeshaas degan areas degan ay u keeni qaybaha dhan dhowr ilaa afar iyo toban function waaye hadda hadda masaraani oo kale marka mitaal ka soo qaado guddi shaqaalihii qaban lahaa meesha ayay ka wada imaanayaan dhallinyaradii wax baratay yuudka shaqala-aanta ahaa iyo dhammaan dadkii khibradda ahaa ee ka shaqayn lahaa meesha ayagana shaqa abuur fara badan baa ka imaanaysa bajetkan ama fankan loogu deeqayo municipalityka ee county waxaa laga yaaba waqtiyada qaar sidii la rabay inuu u anfici waayo waxaa jira donaas fara badan oon raadinayno oon u bandhignay inay wax ka qabtaan hadda gaarida municipality iyo municipalities kale waddanka ka jiraan waxay aad gacan oga qaatay walbank kusa programka kenya upon support program waxaan rajaynaynaa in ay kusa programka ee walbank wax badan ay ka qabtaan xagga wadooyinka xagga suuqaqa xagga streetlightska ama nalalka magaalada loogu talagalay iyo storm drainageka iyo howlo badan oo muhiim u ah oo magaalada wax ka bedelaya marka arrimaha waxay keeni direct oo indirect si toos iyo si si dadbanba inay dadkii shacabka ee meesha deganaa markay arrimahaas oo kale imaadaan inay ka faa'iidaystaan maxamed xuseen ayaa sidoo kale sharaxay haddaan sii dhex galo arrimaha qorshaha noo taagan ee falaanka ee dib wasaaradda waxaa jirtaa saddex municipality oon hadda ugu talagalnay in la hagaajiyo kow masaraani waaban bilownay dhadhaabna dhexda ayay eedamaraysaa dhadhaab municipality marka dhadhaabna waxaan rajaynaynaa in uu waqti dhow uu dhammaado municipalitiska oo dhan aan suubin doona waxaa loo hagaajinayaa bajetyo oon u diyaarinay 2023 2024 municipalitiska aan hadda hagaajinayno oo dhan wasiirka ayaa intaasi ku daray masalaani waxaan rabay dhowr arrimood inaan isdultaago oo muhiima in ay municipalityga shaqayso waxqabad badan yeelato countiga iyo national governmentigaba inaan gacmaha isqabsanno wax badan qabanno sida wadooyinka midda kale afartan hadda municipality aan sheegnay tii hore sii jirtay iyo saddexda kaleba waxaan rabnaa masalaani burabaa ku gaaris iyo dhadhaab waddada isku xirta inay laami noqoto si ay businesskii uu si fiican ooga shaqeeyo cabdi samed maxmed cabdi warbaahinta star gaarisa